Agaasimaha Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Mudane Nuur Shariif Gacal oo ka hadlaya ahmiyadda kheyraadka badda iyo ilaalinta noolaha ku dhex jira ayaa ugu baaqay dhammaan kalluumeysatada inay ilaaliyaan nidaamka kalluumeysiga iyo badqabka noolaha ku nool badda gudaheeda. Sidoo kale, waxa uu kula dardaarmay guud ahaan kalluumeysatada inay yareeyaan xaalufka ba'an ee ku socda kalluunka iyo kheyraadka badda, kaasi oo ay kula kacaan si ka duwan sida saxda ah ee loo soo jawaabo. Agaasime Nuur Shariif Gacal ayaa dhanka kale tilmaamay in Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee maamulka Hirshabelle ay wado diyaargarow ballaaran kaasi oo wax ka beddel loogu sameynayo nidaamka kalluumeysiga, isla markaasina tababaro iyo xirfad kor u qaadid loogu sameynayo guud ahaan kalluumeysatada ku nool deegaanada maamulka Hirshabelle si gaar ah deegaanada ay dhacaan xeebaha.
kow kuwa ka ganacsada waa inay qaataan qalabka kalluumeysiga waxyeelaya oo dibadda ay ka keenayaan waa inay ka joojiyaan kalluumeysatada noloshu si ay u ahaato mid waara oo jira oo waqti jira iyagu way dhaxleen kalluumeysiga si loo dhaxlay iyagana oo iyo wixii u noqon wax maanta ku eg yamana noogu sugaysa kalluun lagama helo waxaa sabab u ah dadkeena ha noqonina marka kuwa gacantiina ku burburiyay idinku wixii aan heleen taas waa qodob kalluumeysatadana waxaan fari lahaa iyagana in sidoo kale aan la wadaagaya inay aragoostada isha ukunta leh oo meesha ay wax ku bursansgareeyaan ukuntoo jucuul gudana ay taalay inay ka waantoobaan qubada laga ganacsanayana waa in laga waantoobo qubada meesha ay ku dhasho oo adduunka ay dhalmo usoo doonato waa area hirshabeelle waxayna ku qaangaartaa konton sano konton sano wax ku qaangaara marka oo adduunka dhan laga la-yahay oo si dabar go-aya haddii ganacsi loo bedelo maxaa imaan karo burabayankaas wuu jiraa arrintaas waxaan rabnaa warrana waa kasoo saarnay xeerana waa kasoo saarnay mar dhowna waa la fuli doonaa oo marka hore waa kasoo saarnaa kada waa la fuli doonaa beelaha amniga waxaan faraynaa inay fuliyaan intaas waa baaqan u jeedinaa ummaddu laakiin inta aan sharciga lagu fulin iyagu inay ka waantoobaan u hor dhaqaaleystaan halka qoloba aan ku dara intaas wuxuu yahay dadka amba xooluhu ka dhamaadeen ama maalgii sheeg beerihii calamtanji oo waxyeelay inay u jiheystaan dhinaca kalluumeysiga meesha ay magaalooyinka ka gelayaan iyagoon xirfad lahayn inay magaalo tagaan wax macnaa ma soo kordhinaysa dadkina wuu barakacayaa dhulkina waa faaruqayaa dadka dhan magaalooyin ku aruurayaan arrintaas in loo soo jeeso dadka in shaqa abuur looga sameeyo kalluumeysiga uuna ku filan yahay uuna ka badan yahay dakhligana waxbay ka tari kartaa arrintaas qodobka kaleeto kalluumeysatada webiga laftoodu dadka biyaha furaya oo maalin walba biyaha furaya biyihii kalluunka iyo qaadaan ay beriga uga soo tagayaan ha dhowto ee biyo xirino yaan jirin inay dadkaas laftooda laga wacyigeliyo oo iyagu laftooda ay qayb nagala qaataan waa intaba usoo jeedi lahay wasaaradda beeraha oo kale iyo dadka ka shaqeeya laftooda keliyada dadka qoda n g o yada mar walba waxaan sheeg aan ugu baaqayna iyaga laftooda inay kutala galaan hilibka soo loqodo in loo sameeyo meeshii kalluunka ugu xiro la iyo wix celin lahay in loo sameeyo oo laga wada fikir intaasna waa baaqay